أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم waa arbaco toddobada bisha dulqacda kun afar boqol afartan iyo shan hijiri dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa iskani taraysa inay magdhow siiso ehelada dadkii shacabka ahaa ee ku xasuuqday duqaymaha ay diyaaradaheeda ka geysanayaan gudaha soomaaliya ciidamada sahyuuniyadda yuhuudda ayaa maanta isaga cararay mid ka mid ah xaafadaha magaalada khaza ee dhulka muslimiinta falastiin xog dheeraada ayaa laga helaya khasaaraha cadowga allaha lagu gaarsiiya howlgallo ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya dowladda riddada ah ee turkiga ayaa qorsheynaysa in dowladaha gaalada yurub ka iibiso khayraadka badda soomaaliya kadib heshiiskii murtadgar guurtay uu turkiga ku siiyey badda soomaaliya xaflad gebagabo u ahayd dowlo sharci ah oo loo qabtay ciidanka xisbada ayaa ka dhacday degmada jamaame taas oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta wilaayada jubbada hoose maktabka dacwada wilaayada bakool ayaa dowla diiniya usoo gebagabeeyey muruq maalatada ku dhaqan deegaanka buurdhuxle ee wilaayadaasi ehelada qof shacab ah oo maleeshiyaadka murtadiinta si bareera ugu dileen magaalada muqdisho ayaa ka hadlay dilkaasi ترجف رعبا والسماء بها غيظ يظل على الكفار يحتدم تجري المنايا دراكا في مسائرها كما جرى السيل
barnaamijka faafreebka wararka waxaad caawa ku dhegaysan doontaan waa la duqaynaa waa lala diriraa waa lagu duulaa waa laga duldegaa waa la wax walba oo dagaal uu ku furan yahay shabaab ku furan xasan sheekh iyo waxaa la socona waxaan leenahay dhaarta aad dhaarateena noo dhaara mid kale ma jirto
laba sano kadib doorashadii xasan sheekh maxamuud halkee ayuu ku dembeeyey goodigiisii ahaa inuu soo afjari doono mujaahidiinta laba sano waa nugu dheeraysay laba sano nala gaari maa shabaab laba sano ka hor dalkan inaan shabaab ka tirtirnaan rabnaa shabaab muddo laba sano muddo weliba muddo hore ka horraysa
haddaba xasan sheekh maxamuud ma helay hadafkii uu hiigsanayey mise wuxuu halaag u horseeday maleeshiyaadkiisa waxaa intaasii dheer qiraallada ay bixinayaan saraakiisha maraykanka kuwaas oo dagaalkii galcad ee ku tilmaamay musiibo ku aabsatay murtasaqadooda middii ugu weynayd ee ay la kulmaan
intee ayuu la eg yahay khasaaraha nafeed ee murtadiinta ka soo gaaray duulaankii ay ku qaadeen wilaayaadka islaamiga ah iyo galgaduud oo maanta aan ku sugannahay iyo xeradii gaarka ahayd ay meeshii ugu horraysay galgaduud ka soo cagdhigteen noqotay te nasiibna u yeelatay meeshii ugu horraysay lagu duuga ciidamadii sida gaarkaha u tababarnaa ee maraykanka uu waday sidee bay dadka deegaanka uga qayb qaateen dhicisaynta gulufkii murtad xasan sheekh maxamuud gaashaan iyo garab istaag buuxana ugu muujiyeen mujaahidiinta meeshaan ilaa derbi kadir meelaan nin aalin ama nin ku dugneen ma jirto hadda waa ka wada duxa dhulkana dhan waa ka duxa sabagaro kuhaasada qaybtaasoo dhan annagaa ku duug
ninka xasan wuxuu sheegay laba sano inuu ku soo afjarayo mujaahidiinta oo lagu soo afjarayo maantana waxay joogtaa labadii sano bishii la doortay oo hadda labadii sana u dhammaatay u malaynaya maantay bishii waxaan joognaa mey aan joognaahay asiga la doortay
caawa waxaad barnaamijka faafreebka ku dhegaysan doontaan falanqayn iyo faaqidaad aannu ku eegayno laba sano kadib doorashadii murtad xasan sheekh maxamuud iyo halka uu ku dembeeyey goodigiisii ahaa inuu laba sano gudahood ku soo afjari doono mujaahidiinta قواضب الله ما نامت مضاربها عن الجهاد ولا أزرى بها سهم يرمي بها كل جبار ويقصمه إن ظن من سفه أن ليس ينقصم waxaad dhegaysateen qodobadii warkeena duhurnimo haatan u diyaargarooba iyagii oo faahfaahsan dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ayaa iskana taraysa inay magdhow siiso ehelada dadkii shacabka ahaa ee ku xasuuqday duqeymaha diyaaradeeda ay ka geysanayaan gudaha soomaaliya faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalkeen yaasir maxamed warbixin uu daabacay mowqaca c intersabt ayuu ku sheegay in dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ay iska indhatirayso magdhow ay siiso dadka shacabka ah ee ku waxyeeloobay duqeymaha ay diyaaradaheedu ka fuliyeen soomaaliya warbixinta ayaa sidoo kale sheegaysa in taliska africom uu dafirayo khasaaraha ka soo gaaray dadka shacabka ah duqeymaha ay ka fuliyeen koonfurta iyo bartamaha waddanka muddo toddoba iyo toban sano ah mareykanku waxa uu laba boqol siddeetan iyo sideed weerar ka fuliyey waddankani ku yaala geeska afrika taliska mareykanka ee africom ayaana qirtay in saddex qofood oo kaliya la dilay laakiin inkasta oo ay yar tahay tirada liiska mareykanka ee afrika haddana koox fadhigeedu yahay u k oo la socota weerarada cirka ayaa sheegaysa in ugu yaraan saddex kun oo qofood lagu dilay soomaaliya labaatankii sano ee lasoo dhaafay iyada oo qoysaskooda aysan helin cadaalad xitaa iyadoo la helay caddaymo aad u badan muddo aan fogeyn ayuu bentagonku waxa uu bilaabay inuu soo gudbiyo warbixinada khasaaraha saddexdii biloodba mar balse labadii sano ee lasoo dhaafay taliska mareykanka ee afrika ayaa waxa uu ku guuldaraystay inuu qirto dhimasho badan oo loo aaneynayo duqeymaha mareykanku uu ka geysanayo gudaha soomaaliya ayay leedahay warbixinta mowqica the intercept ayaa sheegaya in koongareeska mareykanka lacag shan iyo toban milyan ah uu u qorsheeyey dadka shacabka ah ee ku waxyeeloobay duqeymaha soomaaliya balse africom aysan wax magdhow ah siinin dadka soomaaliyeed ee sida gardarrada ah ay ku xasuuqday waxayna warbixintu leedahay ilaa iyo sanadkii labadii kun iyo labaatankii koongareesku waxa uu qoondeeyey in shan iyo toban milyan si magdhow ahaana loo siiyo dhibanayaasha duqeymaha cirka lacagtaani ayaana loogu talagalay qoysaska dadkii ku waxyeeloobay duqeymaha cirka ha ahaato kuwa dhintay ama kuwa dhaawacmay laakiin ma aysan siinin wax magdhow ah dhibanayaasha soomaaliya xitaa iyadoo ay jiraan kiisas cad oo qoran oo xaqiijinaya in si walakac ah loo laayay dadka rayidka ah dhowr iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay diyaaradaha dagaalka ee dowladda saliibiyadda ah ee mareykanka ayaa duqeymo wuxuushnimo ah ka geysanayay wilaayaadkii islaamiga ah ee dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya halkaasi oo uu ku laayay tobanaan dad shacab ah oo si kas ah uu u beegsaday taliska mareykanka qaaradda afrika ee loo yaqaano africom
jasaakallahu khayran walaalka ciidamada sahyuuniyadda yuhuudda ayaa maanta isaga cararay mid ka mid ah xaafadaha magaalada khaza ee dhulka muslimiinta falastiin ciidamada maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa saaka isaga farxaday xaafadda zaytuuniya ee magaalada khaza kadib in muddo ah oo halkaasi ku wajahayeen dagaallo lagu dhiigbixiyey kuwaas oo sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed oo soo gaaray ciidanka gumaystaha warbaahinta yuhuudda ayaa sheegtay in ciidankooda ay isaga soo baxeen xaafadda zaytuuniya dad goobjoogyaal ah ayaa sidoo kale ku waramaya in ay arkayeen ciidanka yuhuudda oo wata gaadiidka gaashaman oo kasii farxanaya xaafadda zaytuuniya ee magaalada khaza ciidamada yuhuudda ayaa horey waxaa dagaallo looga saaray dhowr xaafadood oo ka mid ah magaalada khaza waxaana ka mid ah goobahaasi khan yunis iyo deegaano kale arrintan ayaana caado u noqotay ciidamada yuhuudda oo doorbida inta badan inay naf ka raadiyaan ka farxashada goobaha lagu dhiigbixinayo xog dheeraada ayaa laga helaya khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyo howlgallo ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya cabdulqani maxamed ayaa warkan inoo faahfaahinaya howlgalladan oo isugu jiray dagaallo toos ah qaraxyo iyo dilal ikhtiyaal ah waxay ciidamada mujaahidiintu ka kala fuliyeen qaybo ka mid ah wilaayaadka banaadir baay iyo shabeellada hoose ee wada dhaca koonfurta dalka soomaaliya dhanka wilaayada banaadir howlgal xalay mujaahidiintu ay ka fuliyeen degmada kaaraan ee magaalada muqdisho ayay ku dileen murtad lagu magacaabi jiray mukhtaar maxamed nuur daqare oo ahaa taliyaha maleeshiyaadka ridada ee maleeshibiyada xaafadda daarusalaam ee magaalada muqdisho sidoo kale isla banaadir mujaahidiinta ayaa xalay weerar qarax ah ku qaaday maleeshiyaadka ridadaha ee ku sugan kuliyadda jaalisiyaad ee magaalada muqdisho waxaana gaaray cadowga khasaaro dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaaday xeradaha ciidanka kufaarta xabashida itoobiya ah ee degmada diinsoor sidoo kale wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay shalay qarax la beegsadeen isbaaro maleeshiyaadka ridada u tiilay xaafadda lagu magacaabo boonkaay ee magaalada baydhabo waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay hal murtad oo sarkaal ah kaasi oo lagu magacaabi jiray xasan nuurow mad cusmaan kashiito dhanka wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka ridada ah ee deegaanka arbacow ee ka tirsan deegaan weynaha ceelasha biyaha ee dhaca wadada xiriirisa magaalada muqdisho iyo degmada afgooy ah ee wilaayada shabeellada hoose dhanka wilaayada mudug waxaa faahfaahin dheeraad ah laga helayaa qarax shalay maleeshiyaadka ridada lagula eegtay inta u dhexaysa deegaanka ceelhuur iyo degmada xarardheere ee wilaayada mudug ee bartamaha dalka soomaaliya inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaas ku dhaawacmay dhalmay saddex iyo toban murtad oo uu ku jiro sarkaal ka tirsan ridada ciidamada mujaahidiinta ayaa har iyo habeen ugaarsi xoogan ku haya weeraro qorshaysana la beegsada cadowga allaah ee dullaanka shareeca la dirirka ah kusoo qaaday ku dhaqanka shareecada islaamka mahadsanid walaalka dowladda riddada ah ee turkiga ayaa qorsheynaysaa in dowladaha gaalada yurub ka iibiso kheyraadka badda soomaaliya kadib heshiiskii murtad garguurtay uu turkiga ku siiyey badda soomaaliya xaarad cabdulqaadir ayaa warbixinta warkan inoo haya tan iyo markii xukuumadda murtad xasan garguurta ee turkiga ku wareejisay badda soomaaliya waxaa soo tariyay isgaashaan bureysiga ay sameynayaan dowladaha reer yurub ee maraakiibta iyo ciidamada ay ka joogaan xeebaha geeska afrika magaalada brussels ee caasimada wadanka beljimka waxaa ka furmay shir isugu yimaadeen dowladaha qaaradda yurub iyo isbahaysiga nato waxaana la sheegay in looga hadlayo arrimaha geeska afrika wafdi ka socda ururka midooda afrika ayaa shirka lagu martiqaaday kuwaasoo khudbad ka jeedinaya ajandayaasha shirka diblomaasiyiin ku sugan magaalada brussels waxay sheegeen in midooda yurub uu ururka nato u gudbinayo aragtidiisa ku aadan amniga marinka baabulmandab iyo gacanka cadmeed wararka qaar ayaa sheegaya in dowladaha gumaystayaasha yurub ee maraakiibtooda ay ku sugan yihiin xabaha soomaaliya ay turkiga kala hadlayaan siday u qaybsan lahaayeen kheyraadka dhex cigaaga biyaha soomaaliya dowladda dabadhilifka turkiga oo xubin buuxda ka ah ururka nato ayaa la rumaysan yahay in soo duulayaasha cadaanka ay kula saaxiibeyso kheyraadka dahan ee soomaaliya iyadoo haysataa ogolaanshaha kooxda xasan garguurte heshiiskii dhexmaray kooxda riddada iyo anqara ayaa dhigayay in turkiga uu awood u leeyahay in dowladaha kale uu kasii iibin karo kheyraadka soomaaliya colaadda laayaanka ee ka taagan dalalka geeska afrika sida etoobiya iyo suudaan iyo weerarada ay badda cas ka geysanayaan malishaadka xuutiyiinta ee halis gelinaya masaalixda dowladaha reer yurub waxaana xusid mudan in dekada jabuuti ay ku xiran yihiin tobnaan markab oo ka xirmay gacanka cadan aad buu u mahadsanyahay xaarid xaflad gebagabo u ahayd dowlo sharci ah oo loo qabtay ciidanka xisbada ayaa ka dhacday degmada jamaameed taas oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta wilaayada jubbada hoose bashiir muxidiin abu ayman ayaa warkan inoo faahfaahinaya maadaama isbuucyadii u dambeeyey wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ay xamalaad dacwi isdabajoog ah iyo dowraad diini ah ka socdeen degmooyinka iyo deegaanada wilaayada waxaa saacadihii lasoo dhaafay lasoo afmeeray dowro ay ka faa'iidaysteen ciidamada xisbada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose dowradan ayaa loogu magacdaray cumar faaruuq waxaana loogu talagalay horumarinta shaqooyinka ay xisbada ugu aadan yihiin islaamka iyagoona duruus kala duwan iyo waxyaabo badan ka faa'iiday intii ay socotay kadib muddo saddex maalin oo ay socotay dowladan waxaa ugu dambeyn xafladdii lagu soo xiraya ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose taasoo ka dhacday degmada jamaame ugu horeen waxaa madashii lagu soo afjarayay dowladda iyo fadhiyadii cilmiga laga soo jeediyey kelimaadka raggii xisbada ee ka faa'idaystay dowladda iyagoona soo bandhigay duruustii ay soo qaateen dowrada maalmaha nala siiyey duruusta ka mid ah kow waxaa nala siiyey asbaabu thabaat labo mawaasinatu bayna almasaalixi waalmafaasid saddex safaxaatu min alsabr afar alistiqaama shan sifaat almuxtasib wa aadaabi lix alrishwa toddobo cilmulxaala intaasna waan gudagalaynaa ficil ahaan waan u samaynaynaa insha allahu tacaala maalmaha ay soo socdaan goormaala xisbeenaya waa markuu laga tago macruufka uu soo daahiro munkarka waxyaalahaas ka mid ahaa ayagoo loo daliisanaya xadiiska rasuulka alai slat salaam oo ahaa man ra'aa minkum munkaran falyuqayir biyadih faman lam yastadic fabilisaani faman lam yastadic fabiqalbih dalika adcafu aliimaan suldaan cabdulweli xasan madoobe yaro oo ka mid ah salaadiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa soo dhoweeyey dadaalka maktabka alamru bilmacruuf wanahyi cani ilmunkar iyo duruusta ay faa'iidaysteen oo muhiim u ah marka laga hadlayo bulshada ay la macaamilayaan la rabo inaad ka dhex shaqaysaan waa bulsho wax xisbo maxaa weeye waa xisbo xumaantana way reebtaa wanaaggana dadka way fartaa waxaa laydinka rabaa inshaa allahu tacaala waxaa laydin baray ee maktabka xarakatu shabaabulmujaahidiin iyo midka gobolkaba uu idin baray inaad bulshada kula noqotaan maalmaha soo socdo insha allahu tacaala in laga dareemo bulshada in xisbada kor uqaadid lagu sameeyey insha allahu tacaala annaga waxaa weye odayaashii nuqbada haddaan nahay shaqadaan qayb baan ka nahay waan idinku kaalmaynaynaa waan idinku garab istaagaynaa ugu dambeyn waxaa xafladda soo xiray sheekh axmed abuyoonis waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose isagoona goobta ka jeediyey kelimad dhinacyo kala duwan taabanayay ragga waxaan leeyahay marka hore waxaa laydiin edmaday shaqadan oo meesha ku qoran oo ah alamru bilmacruufi wanahyu cani ilmunkar waxaa markan laydinka doonayaa shaqadaas inaad ilaahay ugu baqdaan shaqadaas in ummadda lagu dulminin shaqadaas waxaa la doonayaa in ummadda aad ugu samaysaan cadaalad ugu samaysaan laydiinma samaynin in ummadda aad ku dulantaan laydinma samaynin waxaa laydin sameeyey in ummadda wanaagga aad ku fartaan xumaantana aad ka reebtaan waxaa markan idinka doonayaa inaad iska ilaalisaan aayaddii allah subxaanahu wa tacaala oo ahayday walaa yajrimannakum shana'aanu qowmin calaa an laa tacdilu icdilu huwa aqrabu litaqwa waxaa markan lidinka rabaa cadaalad baa lidinka rabaa dowladan ayaa ku biiraysaa dadaal guud oo shamlinaya dhammaan qaybaha bulshada ku dhaqan wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose kaasoo lagu wacyigelinayo wax lagu barayo sidoo kalena lagu boorinayo inay muhiimad gaara siiyaan xilna iska saaraan fahamka iyo barashada culumta sharciga oo muhiim u ah nolosha qofka muslimka maktabka dacwada wilaayada bakool ayaa dowla diiniya usoo gebagabeeyey muruqmaalatada ku dhaqan deegaanka buurdhuxunle ee wilaayadaasi sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen cabdulqaadir maxamed rabaani dowradan oo loo qabtay muruqmaalka ka xamaasha magaalada buurdhuxulle ee wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa waxaa kasoo qayb galay arday gaaraysa in ka badan boqol qofood dowradan oo socotay muddo laba iyo toban maalmood ah ayaa waxaa lagu qaatay duruus kala duwan oo ay ku jireen muxaadaraad ka hadlayay waaqaca jihaadka iyo xaaladaha muslimiinta gabagabada munaasabada dowrada waxaa ka hadlay qaar ka mid ah culimaa udiinka iyo nuqabada kuwaas oo ardayda ku booriyey barashada diinta islaamka sheekh maxamed garaar iyo naqiib mayow oo munaasabada ka hadlay ayaa yidhi maya mahadnagay maxaafadada waajib oo geeka mayow ahee saci iyo dadaal fara badan aan ka jarto umasan tange si ma aragni horumaran deera fadi hige diintiya adduunyadiya dhana walba aan ku horumara fadi dadaal kasta ka biyahayd higeeka marka lan horse diintiisan horumaran adduunyadiisna ma horumaraas wal usegi baan lahayn landingan lahayn walba ma eh wal jaraaba ma eh marka haddii dheregoona dameer dheregiiley dameerka badhaam dameerka xisaabba miintaalo mala cadaabow markan umatan diintii adduunyada inay horumariyaan geekan surino dadaal kasta geliyahaayo waqtijo geliyahaayo juhdigaan tirada badan geliyahay sagaaranka mahadnage dadkii muslimiinta ha ajiibay kumadayin dadkan mayo hata xirfadlayaalka ee kumadayin iyo muruqmaalka kumadayin yoonag mahadnage dhammaan maylaha jasakumullahu khayran dadaalkiya suubidi oo wax qobodka oo inta faranjay deeraw hatalay kowmaning ah dhamamaning ah ayaamahanba may waday dardargelin eed iyo eedan beleerin salay hayti dowraadka tumila maalmo tuman bere salay hayti hatana weliba sii dareer dadaalkaas yaa muujidi may balana jazakumullahu khayran walaa odlasing edmaday oo maarne maybo kaalanti isan maarne muslimiinta isan edmintan isan gudateen jazakumullahu khayran hasan lana sidoo kale qaar ka mid a ardayda oo ka faa'iidaystay dowradan ayaa soo bandhigay wax ka mid a waxyaabihii ay ku barteen muddadii ay dowradu u socotay كم مراتب الدين وما هي؟
مراتب الدين ثلاثة وهي الإسلام والإيمان والإحسان كم أركان الإسلام وما هي؟
أركان الإسلام خمسة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا إلهي سبحانه وتعالى يكما حسن دوريدن ما ماينا إن سجرني سندقيبوت جيبو كوبوتولي جيبو همالي جيبو تمالي ilaahay subxaana wa tacaala yahana waafajiyey allahaas ayaa mahadleh kitaabka may ka qaadanay shanwalaada ka koobanay haddii aan macnay ana guda gala sheeka kitaabka gori ma eray falamaa ra'aynaa markii una aragnay maa halla walidegay bilummati alislaamiyati ummata islaamka min aljahli jaahilnimo e walcamiyi handhoolnimo ee watakaasuli wehense ani tacalumi min diini alxaniifi diinta toosnaayta barashadii markii macnaha wehensi iyo handhoolannimo iyo jaahilnimo kukadhiidi ma eray jamacna ha kulmina haadii risaalata risaaladan ha kulmineer liyastafiida iniku faa'iidaysadaan minaha risaaladaas almuslimuuna muslimiinta rijaalan migil iwa nisaa'an bilaanba dowradan loo qabtay qeybaha muruqmaalka ee ka shaqaysta deegaanka buurdhuxulle degmada waajid ee wilaayada islaamiga ah ee bakool waxay kusoo beegmaysaa iyadoo maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee bakool uu dardargelinayo dowraadka caynkan oo kale ah ee lagu soo dhisayo wacyiga iyo garaadka bulshada wilaayada islaamiga ee bakool aad buu umahadsanyahay cabdiqaadir ugu dambeyntiina ehelada qof shacab ah oo maleeshiyaadka murtadiinta si bareera ugu dileen magaalada muqdisho ayaa ka hadlay dilkaasi sida mar kale warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen yaasir maxamed waa qayb ka mid ah mahadhooyinka murugada leh ee ay maleeshiyaadka murtadiintu ku reebeen shacabka maatida ah ee ku dhaqan goobaha ay ka arrimiyaan cabashadani ayaa ka imaanaysa ehelada qof dumar ah oo maleeshiyaadka murtadiintu ay si bareer ah ugu dileen gudaha magaalada muqdisho askar ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa dilay muna maxamed xiiri oo ahayd gabar dhallinyaro ah oo dhiganaysay mid ka mid ah jaamacadaha ku yaala magaalada muqdisho waxa uuna dilkani xaqdarrada ah si gaar ah kaga dhacay waddada warshadaha ee magaalada muqdisho waa kuwan ehelada mune maxamed xiire oo ka warbixinaya dilka xaqdarrada ah ee loo geystay gabadhooda gabadha saakay gacanka xaqdarana dishay isgoyska oo warshadda caanaha lagu dilay gabadh jaamacadda dhammaysay oo buuggeeda diyaarinaysay ahayd muna maxamed xiirey anina waxaan ahay adeerkeed xasan xiirey kulane waa caddahay gobollaba layska soo qabtaa laakiin meel oo fagaaraha ummadda u wada jeedo uu ku dilay waanu loo wada jeeday gabadha hadda fi isbitaalka oo madiino fi nigeria noogu jirtaa ilaa ay cadaalad ka heshana waa noogu jiraysaa insha allahu tacaala wabilaahi towfiiq magacaygu waa cabdixafiid maxamed xiirey dadhashtay gabadha dhimatay allah naxariistay walaashay muno maxamed xiirey kulane waxay ahayd gabar yar oo laatay low jira waxayna berinaysay public healthy jacadir muqdisho gacanka caqdirna dishay waxaan doonaynaa cadaalad abbaayo waxay caawinaysay dumaashadeeda oo la qalay marka xalay la joogtay saakin waxay u socotay jacadir muqdisho marka kolay qadartana dhacday dhanka kale qaar ka mid ah shacabka ku nool degmada daynile ee magaalada muqdisho ayaa cabasho xooggan ka muujiyey dhulboob ay ku hayaan saraakiil iyo xildhibaano ka tirsan kooxda ridada soomaaliya shacabka ku nool degmada daynile ayaa sheegay in saraakiil ka tirsan murtadiinta ay dhulboob ku hayaan dhulal ay leeyihiin oo ku yaala xerada bangaala ee degmada daynile waxayna sheegeen in shakhsiyaadka dhacaya ay ugu horeeyaan murtad jacfar oo ah xildhibaan ka tirsan murtadiinta iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan kooxda ridada soomaaliya waa kuwan qaar ka mid ah shacabka ku nool degmada daynile oo ka warbixinaya dhulboobka ay ku hayso kooxda ridada soomaaliya waxay noqotay ninba ninkuu ka xoog badan yahay ha dhaco dadkan waa la dhacaa shaati dowladeedaa lagu dhacaa waxaan u cabanaynaa marka kubad allaan u cabanaynaa waana loo heshiiyey dhulkeenna in la qaataa la rabaa waayo ninkii dhulkaadii kugu yimid ee hantidaadii kugu yimid ee kaa dhacaya ee shaati dowladeed gashan ee xildhibaan sheeganaya ee senatar sheeganaya ee ciidan sheeganaya meel aan uga fakarna aan weynay lix toddoba biloodna waa hadlaynay jawaabna kama aanan helin wabiin iyo jacfar iyo intii la halmaasha amba qolo kale ha ku hoosayso xigtaba xigtay kaa xigtaa wararka xanaftiisa ayagaa dhacaya dadkan dadkan war inaad dhimatiin diyaar mawtiin mayn ka go'an tahay inaad ku dhimataan lukiinna maslaxa beri ka dambaysoon gelaynaa ma jirto iyo dad dambead u cabahayno mayn ka go'aanba war ilaahayow markhaati ka noqo dowladdii ay ogow inaan kuu sheegnay maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya ayaa caadaystay dilka dhaca iyo boobka ay ku hayaan shacabka maatida ah ee ku dhaqan magaalada caasimadda ah ee muqdisho warbixintaasna waxay u dambeysay warkeeni duhurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga al'andulus waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warka duhurnimo warkan mid la mid ah ayaa inoo madal ah inta ka horeysa waxaan idinkaga tegaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu